dabeyle aad u xoogan ayaa ka jira xeebaha gobolka jubbada hoose waxaana dabeelahaasi ay saameyn ku yeesheen in lasoo jalaabto noocyada kala duwan ee kheyraadka badda ku jira qaar ka mid a kalluumaysatada gobolka jubbada hoose oo la hadlay idaacadda waamo ayaa sheegay in maalmahan dabeelaha xoogeystay ay caqabad ku noqdeen soo jalaabashada kalluunka waxaana ay sheegeen in khatar badan ay ka jirto gudaha badda badda waxaa ka jirta dabaylihii wajiinaha maantoo kale badda lama gelin dabaylihii baa laga baqay dabayshaana hadda way sii siyaadaysaa wixii hadda ka dambeeya marka insha allah hadda waxa weeye dabaylihii dabayshiibaa aad u socota baddana maayad bay keentay oo macnaha biyaha aad u socda marka bilmatal doontu markay kor tagto oo ama isku darka agtiisa tagto ama jama ama agtiisa tagto waxaa laga yaabaa madhowoo kale in doontu ay ka soo baxdo oo laga soo qaado waana taraag dheer marka hadda dabaylihii baa laga baqay dabaylihii baa aad u siyaadaya wixii maanta ka bilaabmo waa way soconaysaa ilaa dabayshu ay hoos u dhacdo oo kabacdi shan shanaysi la galo shan xawaal ah iyo shan dabaylah sidaasaa loo kala saaraya dabeelo ayaa tiro badan ayaa dhacayo oo la yidhaahdo isib xili kaskaadi waayo dabeesha aad bay maanta ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta dabeesha way kulushahay doonyihii bixi jira maanta ma bixin way joogaan may hadda wax khasaara oo hadda aniga aan meeshaan kismaayo xaggeeda eyrigeedan hadda aniga aan aragna ma jiraan laakiin meelahaas kale waxaan ka maqalnay saddex doon inay gadoontay oo habeen hore bad aaday oo dabeelay ku kaceen oo mataqaanaa jiidma ay aadeen la yidhahda saddex doon isbeddelka cimilada ayay qubarada ku sababeynayaan dabeelaha soo nonoqday ee xeebaha ka jira waxaana dabeelahan ay saameyn xoogan ku yeesheen kalluumaysatada gobolka iyadoo caqabado badan ay ka jiraan gudaha badda taasoo halis ku ah nafta kalluumaysatada iyo qalabka ay ku kalluumaysanayaan